no matter what they say. Offer a seat to an elder on which you are sitting. This is one way of respecting.
xaflad lagu abaalmarinaya ardayda natiijada wanaagsan ka keenay imtixaankii sanad dugsiyeedkii lasoo dhaafay laba kun labaatan iyo saddex oo wax ka bartay iskuulka sanlid academy ee xerada ifaya waxaa kasoo qeybgelay waalidiin bahda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaana lagu daafuray قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
ardayda ayaa soo bandhigay qaabkii wax loo baray Rafiki mwambie pole, hiyo ni adabu. Rafiki mwambie asante, hiyo ni adabu. Rafiki mwambie karibu, hiyo ni adabu.
أسلم على يدي خلق كثير منهم عثمان بن عفان شجعك في تعلم هذه اللغة سجعني والدي ما وهدفك في تعلم هذه اللغة أعتبرها أنها أهم لغة في العالم وكفى بها شرفا I don't know how I feel when others go to school when a girl excels in education she can build a mansion a real estate not imagination all because of education kasoo qeybgalayaasha ayaa soo dhaweeyey qaabka wax loo baray ardada dhigata iskuulka waxaa aad ii farax gelisay masaaka markaan carruurtaan dhegaystay waxay tusaysaa macallimiinta ama maamulka iskuulka eh, waxbarasho laba qeyb ka kooban inay culays saarahayaan waa maadi iyo maaragtay diiniga waana sidii runta midii hadda aan ka doonayno iskuullada maadaama muslimiin aan nahay in ay iskuullada ama iskuullada dowladda maamusha ha ahaadaan ama iskuullada shaksiyan loo leeyahay ha ahaadaan waxaan rabnaa inay sidii runtii xagga diinta culays la saaro culays in la saaro xagga diiniga ayaan aad u rabnaa aad baan ugu farxay markii sidii runtii carruurta aan dhegaystay maanta waan ku faraxsannahay iskuulka sunlight maamulkiisa eh, guddigiisa waalidiintiisa ardada wiilal iyo gabdhaba kala qaadi mayno aad iyo aad bay noo faraxgeliyeen waxay soo bandhigeen wax runtii maaragtay jireecyo jirka annaga ka kiciyey diini hadday noqoto maadi hadday noqoto iyo xog waran fara badan oo ka helnay oo marka horeba aanna war ka haynin aad iyo aad baan u farxay aad iyo aad baan u farxay meeshan wax quruxsan baan ku arkay carab yaryar carab yaryar baan ku arkay dad luuqadda af carabiga maasha allah ku eh arrintaasna aad bay i farxisay wax ku leh runtii aad bay u farxayaan maanta ana waxba kuma lihi laakiin ilmaha markiskan saaka waalidka jooga ee carruurtan wax ku leh runtii farax annaga faraxan faraxnay ka badan iskuulka sunlid academy oo la furay sanadii laba kun labaatan iyo labo ayaa hantay guulo wanaagsan oo dhanka tacliinta sida ay qireen waalidiinta dhalay ubadka dhigta waxaana wax ku bartay arday fara badan waxaanad moodaa ardaydii meeshan eh, la soo taagay ee horteenna ka hadashay ee khudbadaha soo jeedishay ee af carabiga ku hadashay ee af ingiriiska ku hadashay aayadaha qur-aanka akhriday af sawaaxiliga ku hadashay nashiidooyinka ku hadashay waxaad moodaa inay yihiin ardood waktigii yaraa juhdi badan la geliyey axmed cusmaan geedi waa maamulaha iskuulka sunlid wuxuuna sharxay taariikhda iskuulka iyo bandhiga ay sameeyeen sunlight integrator academy waxaan bilaabnay bishii shanaad labada kun iyo labaatan iyo labadii hadda wuxuu jiraa sanad iyo lix bilood waa siddeed iyo toban bilood buu jiraa Een, intaasna wax badan baa noo qabsoomay xag alluu ka qabsoomay laakiinse waxaan ogahay waxaas arrintaas suurtagelay waa waalidiinta oo nala sha- nala shaqeeyeen iyo carruurtii oo soo la soo edbiyey oo la soo diray oo waxbarasho diyaar u ah intaa waxaa dheer waxbarashadu waad ogeedeen in marka hore aan lahayn primary bb1 laga bilaabo ilaa iyo kalaaska lixaad hadda kalaaska toddobaad oo junior ah iyo kalaaska siddeedaad oo junior waan leenahay waxaan ugu diwaangelin secondary oo form one ilaa form four oo minhajka hore ah marka form four ay dhammaan minhajka cusub bay ku biiri doonaan marka form four waan leenahay form three form two iyo form one ba- way jiraan arday ka aflaxay galaaska b b two una gudbay gareer wan iyo galaasyada ka sarreeya ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan dhallinyarta iskuulka baranaysa waxaan leeyahay dadaala fadhiga ka kaca si fiican wax u barta qash iyo wax maalaayacni ah ha ku fikirina rag tayo leh iyo gabdho tayale oo hadhow mustaqbalka dadkii bulshada wax u tari lahaa baa tihiin dhakhaatiir hadday noqoto nin aan iskuul baranin oo wax fiican baranin dhakhtar caalami ama noqonahayo si kastaba ha haatee xafladan oo lagu qabtay xarunta iskuulka xerada ifo ayay kasoo qaybgalayaashii u riyaaqeen qaabka wax loo baray ubadka dhigta goobtan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star xerada qaxootiga ifo